maanta waxaan halkaan isugu imaadnay inaan mar labaad aan murugada la qaybsanno una tacsiyeyno qoysaskii iyo eheladii dhibaatada ay ka soo gaartay een musiibadii khawaarijta argixisada ah ay la beegsadeen shacabka soomaaliyeed halkan kilomitir 5 iyo ardadii ka qalin jibisay dugsiga sare ee shahaadada u soo doonatay halkan ay la damaacsanaayeen inay ku laayaan waxaan ilaahay ugu baryaynaa inuu janatulfirdowsa ka waraabiy intii halkan ku geeriyootay intii dhaawacantayna ilaahay caafimaad taama u siiyo xaqiiqdii waa nimanka khawaarijta waa cadow noo soo dhuuntay xilli aanan maaragtay la aqoonin shacabka soomaaliyeed ay aqoonin noo soo dhuuntay waa nimanka qarxinaya iskuullada jaamacadaha suuqyada dhallinyarada laynaya ardada laynaya oo aan waxba noo reebanin haddii ummadda soomaaliyeed ay garan lahaayeen miyaa indhaha laga fiirsan lahaa markii ayna soo gelayeen waa maya s- si fudud bay nagu soo galeen laakiin iska saaridooda ma dhib yaro naf badan in loo huro ayay rabtaa dad badan ayaa naftooda u huray u shahiiday sidii dalka looga saari lahaa maanta inkastoo aan murugadii xusayno oo aan muruganayno sidoo kale waxaan u dabaaldegaynaa sanad kadib in guulo badan laga gaaray la dagaalankooda ummadda soomaaliyeed nafhornimo ayay samaysay sidii cadowga isaga saari lahaayeen shalay haddii ayagoon ogeen aqoon u lahayn ay u soo dhuunteen oo ay qaarkood indhaha ka fiirsanayeen qaarkood dhaqaale ka aruursanayeen qaarkood xataa meelo ay ku tababartaan ay siinayeen maanta waa la bartay waxa ay yihiin in laga xoreeyo magaalada muqdisho si fudud kuma imaanin in laga xoreeyo kismaayo si fudud kuma imaanin in laga xoreeyo gurceel si fudud kuma imaanin rag baa naftooda u huray dalka soomaaliyeed inta ay ku harsan yihiin hadda waa yar- waa yar tahay insha allahu tacaala waana laga saarayaa kadib ayaa si nabad ah iskuulladeenna iyo jaamacadaheenna iyo masaajidadeenna ayaan insha allahu tacaala aan ugu damaashaadi doonnaa hadduu ilaahu yidhaahdo aad baa umahadsan tihiin khawaarijta ha dhacdo argixisada ha dhacdo ha dhacdo ilaahay wuxuu yidhi waman adlama miman iftara cala allahi kadiban qofkii ilaahay ku been abuurto cid ka dulmi badan lama arko diinta ilaahay been ka sheegeen dhallinyarteenna qaar ka mida bay qaldeen magaca diinta ay ku qaldeen ilaa heer ay gaarsiiyaan naftooda inay qarxiyaan isdilaan ayagoo wax waddo baadil ah ku sugan naftoodana dilay dadkoodana dilay hantidoodana burburiyey aakhirana naar galaya waxaan ilaahay mahadiisa ummadda soomaaliyeed in ku baraarugtay sida idinka maanta halkaan u taagantihiin ugu baraarugsantihiinna dhammaan loogu baraarugsan yahay mar dhowna waa ay dabar go'ayaan waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala dalkeenna in ilaahay ka cirib tiro aad baa umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullah